وأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضي بين الناس في القيامة ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته darsigii horan ku celinaynaa laanna walaalaheen waxduuday baa waxay yihahdeen waana bacdki waa naga kasirnay fain iyagana ka faa'idaystaan annagana insha allah faa'iidon buu noo yahay biidn illahi tacala ku celintaan ku celinayna faslun wamuxamedu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam muxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh waa rasuulkii alleh intaa ka hor waxaa inoogu soo dambeeyey nebiga aleyhi salaatu wasalaam ka warramis laga warramayay wixii ka sugnaaday inaanu rumin inay tahay waajib adilada saabitka ah ee saxa ah ee nabiga calayhi salatu salaam xaggiisa ka sax noqotay in la rumeeyo caqligana uusan majaal ku lahayn taasi inay waajib tahay waxaana tilmaamaya xadiiskii nabiga calayhi salaatu salaam uu yihi alaa wainii uutiitu lqur'aana wamislahu maca warray aniga waxaa la isiiyey qur'aankii iyo wax lamid ah baa ilahay xaggii laiga siiyey subxaana watacaala waxaa qur'aanka lamid ee nabiga la siiyeyna waa sunada salawaatu llahi wasalaamu alayh faslun wamuxamedun rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam muxamed rasuulkii alla weeye salawaatu llahi wasalaamu aleyh khaatama nabiyiin nebiyada kii lagu soo khatimay weeyaan wa sayid lmursaliin mursaliintii oo dhan buu sayid u yahay bakarkii sayid uma ahamiya marka dhamaan maxaa loo yihi sayid lmursaliin oo loo dhihi waayo sayid lkhalq ama bashar macnaha ambiyadu waa ka fadli badan tahay khalqigiintiisa kale rususha kasii fadli badan ambiyada rusushii sidaas ayd hadduu sayid u yahay khalqigiintiisa kalena sayid waa u yahay isma diidana macnihi ana sayidu walada aadam walaa fakra baa nabi yiri alayhi salatu salaam ana sayid walada aadam anigu waxaan sayid u ahay aadam iyo caruurtiisa oo dhan fakri iyo faanna maaha taa ayadaa waa shay ilaahay uu xugmiyey subxaana watacaala warafacnaa laka dikrak ilahay baa dikrigiisa kor u qaaday laa yudkaru sma allahi caza wajal ila wadukira ismuhu sala allahu alayhi wasalam sida culimadu yiraahdeen laa yasixu ma ansaxayo iimaanu cabdin qof iimaankiisii ma ansaxayo xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo birisaalatihi sala allahu alay wasalam nabiga risaaladiisa ilaa uu ka rumeeyo iimaanka qofka ma ansaxayo ilaa uu ka rumeeyo risaaladii nabiga salawatu llahi wasalaamu aleyh nebigu wuxuu la yimidna waa qur-aanka iyo sunnada labadiisa waa qur-aanka keliya qofka qur-aanka keliya yiraahda ee sunnada inkiro waa kaafir kaafir weeyaan qofka sunnada nebiga inkiro salawatu llahi wasalaamu caleyh lianna nebiga alayhi salatu salaam waa balaaq waxa uu waana soo gaarsiiyey waa mubaliq weeyaan yaa ayuha nabiyu balliq ma unzila ilayka min rabbik nebigan uu gaarsiiyey dadka waxa ilahay agga xaggii lagaaga soo dejiyey subxaanahu watacaala waxa nebiga lagu soo dejiyeyna sunnadaa ka mid ah iyaduna waa waxyi qofka sunnada in kale sidaa darteeda waa kaafir walidaalika culimadu waxay yihaahdeen qolooyinka la magacbaxay alqur'aaniyuun qur-aanka isku magacaabay una soo sheegtay iyo annaga qur-aanka keliyana rumaysana wax kale ma rumaysnin ijmac waxay ku yihiin culimada islaamka zamankeenan inay kufaar yihiin leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam unzila calayhi alqur'aanu wamislahu maca labadiiba waa lagu soo dejiyey hadduu kala fasliyo qofkii oo yihahda qur-aanka keliya rumaysnahay sunadii ma rumaysni kaafir weeyaan sida qolada qur-aaniyiinta lagu magacaabayo wixii lamid ah hadduu yihahdo sunnada keliya aan rumaysnahay qur-aan na rumaysni iyana waa lamid lanna labadii waa waxyi min allahi caza wajal wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ila waxyun yuuxa waxa uu ku hadlayo o dhan waa waxyi salawaatu llahi wasalaamu calayh hadday qur-aan noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd sunnadiisaba salawaatu llahi wasalaamu calayh walaa laa yasixu ma ansaxayo iimaanu cabdin qof iimaankiisii ma ansaxayo xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo birisaalatihi risaaladiisa uu ka rumeeyo xadiidkii jibriil ee nabigu weydiiyey calayhi salaatu salaam mal iimaan nabigu wuxuu yihi qaala an tu'mina muxuu ah billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka an tu'mina billah wa malaa'ikatihi baa ku jirtay malaa'igta alle inaad rumaysid malaa'igta alle subxaana watacaala dhammaanteeda wa kutubihii baa kamid ahayd kutubtii hadda risaalada nabiga lala soo diray calayhi salaatu salaam baa kamid ah oo ah qur-aanka inaynu haysano qofka hadduusan rumaynin waa saan soo aragnay culimada islaamka inay yihaahdeen aayad kamid ah walow xaraf kamid ah qofka beeniya ee inkira kaafir weya haddii qofku beeniyo aayad kamid ah ama xaraf kamid ah kaafir ayuu noqonayaa idan ma banaana ma banaana in la beeniyo an tumina billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi dhammaan kutubta ilahay soo dejiyay subxana watacaala qofka ma dhihi karaa nin risaalada nabi maxamed an rumeeye calayhi salatu salaam yahuud dadka muslimiinta ay dhamaynaysaa kitaabkooda waxba igama gelin maya dhamayntan muslimiinta ay dhamaynayaan waa shay kitaabka ilahay uu soo dejiyey subxaana watacaala oo la rumeeyana waa shay waxaa lamid ah taa iyada ah bibalkan maanta ay bedeleen ee doorsoon iyo kitaabkii lagu soo dejiyey nebi ciise ee injiil ahaa labay kala yihiin kaa nebi ciise lagu soo dejiyey inaan rumayno waa waajib waa waajib kan maanta yaallo laakiin ay beenta ku qoran tahay waajib ma ah injiilkii ilaahay uu kusoo dejiyey nebi ciise iyo injiilka maanta yaalla labadaas xugmay kala leeyihin kan nebi ciise lagu soo dejiyey inaan rumayno waa waajib leanna wuxuu soo hosgelayaa an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi waajibu nagu yahay kutubtaas oo dhan wayashhada ilaa uu ka qiro marka laa yasixu ma ansaxayo iimaanu cabdin qof iimaankiisii ma ansaxayo xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo birisaalatihi nebiga risaaladiisii ka rumeeyo wayashhada uu ka markhaati kaco binubuwatihi nebinimadiisa uu ka markhaati kaco qofka shaki uga jiro nebinimada nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh ma aha muslim lanna qofka markuu qirayo shahaadadii ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada rasul waxaan qirayaa qiritaan xasan ma aha waa qalbi qalbi ah waxaan qirayaa inuu yahay nabi maxamedna salawaatu llahi wasalaamu caleyh rasuulka alleh wayashhada ilaa uu qiro binubuwatihi nebinimadiisa uu qiro walaa yuqdaa lama kala xugminayo bayna annaasi dadka dhexdooda fi lqiyaamati maalinta qiyaamaha ah ilaa bishafaacatihi sala allahu alayh wasalam shafaacadiisa ilahay ku kala xugminayaa waa xadiidkii dheeraa uu sheekhu kasoo qaatay kelimada ayada ah xadiidkii dheeraa nabiga alayhi salatu salaam uu dhahayay dadka markay aada u wareeraan maalinta qiyaamaha ah oo lidiskii uu gaaro qof walba dhagaha iyo afka u gaaro intuu dhulka toddobaatan dhudun hoos u gaaro oy wareeraan ayay waxay leeyihiin kaalayaan aadni aabaheni aadam aha nebi aadana way imanayaan markaasay waxay ku leeyihiin adiga abulbashar ah khalaqaka allahu biyadi wanafakaka fiihi min ruuxi waasjada laka almalaa'ika ishfac lana min rabbi ilahay noogu shafaaca ilahay erga noogu noqo maanta adaa basharkan oo dhan aabow ah ilahay gacantiisuu kugu abuuray ruux buu kugu afuufay malaa'igtu kuusiisuu siiyey bal kaali maanta noo shafaaca qaad xadiidka marka waa dheeraawo waa xadiis macluum oo la yaqaano nebi aadam waa cudur daaranayaa wuxuuna leeyahy ilaahay maanta waa cariisan yahay caro uusan weligiisa caroonin hadda kadibna caroon doonin hadda kadibna ma caroon doono ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala maanta maadaama uu sidaa yahay anigu ilaahay geed buu yahay waa cunay waa cunay wacafa aadamu rabbahu fahawa sidaa darteed nafsii nafsii idhabuu ilaa nuux nuux aadam waxay u imanayaan abulbashar athani weeyaan sidii oo kale isna u ammaanayaan ilahay wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuura ishfac lana ilaa rabbik ما في إله إلا هو شفاعتك نوحو leeyahay anigu hal ducaan lahaa hal alla baryaan lahaa tina waa soo bariyay qowmkayga rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara taasaan lahaa tina waa soo hormartay uu leeyahay ilahayna maanta waa caraysiinay caruurtan hore u caroonin hadda kadibna caroon doonin nafsii nafsii idhabuu ila ibraahim nebi ibraahim ayay u imanayaan nebi ibraahim wuxuu leeyahay maanta ilahay waa caraysiinay caruurtan hore u caroonin hadda kadibna caroon doonin anigu waxaan sameeyey saddex beenood nafsii nafsii idhabuu ilaa muusa saddexda been maxay kala tahan dhahnay ta koowaad maxay ahayd yaa xusuusta qoraxdii qoonkiisii uu yiri dayixii xidigay markay arkeen kanaan caabudaya waa dhacay dayixiyaa soo baxay kanaan caabudaya kanaa weyn waa dhacay qoraxdiyaa soo baxday kanaan caabudaya waa dhacday markaasuu ku yiri waxaan aan caabudayna kulli waa sidan haddaan ilaahayna hanuunina subxaana watacaala baadi baan ku sugannahay taasina waa iyaga fahamsiin uu fahamsiinayo waana xujada ilaahay uu siiyey nebi ibraahim bay kamid tahay qowmkiisa dushooda ta labaad maxay ahayd saara markay la socotay fircoon oo uu damcay inuu ka qaato ee uu ku yidhi walaashay weeyaan waana sax been ma ahayn lianna wax ilaahay rumaysan subxaanahu watacaala saacadda iyada ah labadooda ka jiray marka waa walaashii islaamnimadii iimaanka ugu walaal ah been ma aha laakin waxa weeyaan waa tawriyaysay ta saddexaad maxay ahayd sanamkii fajacalahu judaadan ila kabiira lahu kii weynaa keliyuu ka tegay markii lasoo qabtay samicnaa fatan yadkuruhu yuqaalu lahu ibrahim qaalu anta facalta hada ya ibrahim qaala bal facalahu kabiirahum hada fasaluhu in kaanuu yantiquun kan weyn waa waxaaxan sameeye isaga weydiinaya in kaanuu yantiquun taasina waxay ahayd xuja iyagu ku oogay marka iyada ah marka calaya taxaal saddexdaa shay ayuu xusuusanayaa noloshiisa oo idilba saddexdana been ma aha shaqana kuma laha been ee waxay ahayd xuja qowmkiisa uu ku oogay watilka xujatuna aataynaa ibraahiima calaa qowmihi si ilahay uu yiri ayay kamid tahay subxaana watacaala xujooyinka ilahay uu siiyey nabi ibraahim qowmkiisa dushooda nabi ibraahim muuse usoo gudbinayaa nabiy llahi muusa sidaa ka neegisna waa cudur daaranaya wuxuu ku cudur daaranayaa nafti ilahi subxaana watacaala uusan i amrin inaan dilo ayaan dilay buu leeyahay qisadii fi suurati lqasas alla uu kaga sheekiyey subxaana watacaala faistakaatahu aladi min shiicati cala aladi min caduwi fawakazahu muusa faqada caleyh marka wuxuu leeyahay nafsi nafsi idhabuu ilaa ciisa nebi ciise u imanayaan isna waa cudur daaranaya lakin cudur daar markaa ma sheeganayo wuxuu leeyahay idhabuu ila muxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh khalqigiisay u socdaan nebi maxamed ay u imanayaan salawatu llahi wasalaamu caleyh nebi maxamed ana laha ana laha ayuu dhahaya marka khalqigii ilahay buu uteliya subxaana watacala nebi maxamed sigoo ka socdo carshi uu ku hor sujuud- sujuudaya allana subxaana watacaala waxa uu ku dhahayaa irfac ra'sak wasal tucta washfac tushfac sidaasaa lagu leeyahy nebi maxamed salawatu llahi wasalaamu caleyh marka nebigu wuxuu yihi alayhi salatu salaam ilaahay baan ammaanayaa ammaano xamdiyaal aan hadda aan ogeyn laakiin igu soo dhacayo ilahay igu ilhaaminaya subxaana watacaala marka meeshaana waxaan tilmaannay tasbiixda iyo taxmiidda ilahi subxaana watacaala intan aan naqaano ee ku sugan kitaabka ilahi iyo sunada nebiga calayhi salatu salaam inaysan ku ekayn ee ay jiraan waxyaabo badan oo ilaahay lagu nabihi karo subxaana watacaala loogu tasbiixsan karayo cilmigeedana annaga aanan aqoonin waxaana u daliila xadiidka cabdullahi bni mascuud ayaa niri aw ista'sarta bihi fi cilmi algaybi cindak as'aluka bikuli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك استأثر الله عز وجل إلهي وأوكي سني وجب أقول لي في علم الغيب عنده علم الغيب أبتي هذا marka nabiga alayh salat slam tasbiixdaas iyo taxmiiddaasa loo furayaa markaasaa nabiga alayh salat salaam khalqiga u weydiinaya in loo kala markaa xukun qaado walaa yuqdaa looma kala xukminayo bayna annaasi dadka dhexdoodii fi lqiyaamati maalinta qiyaamaha ila bishafaacatihi shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu kala xugminaya waa taas aan soo sheegnay adheer marka waxa ugu horeeya ee dadka loo kala saarayo waxa la yidhi waxa weeyaan xukunka markuu dhacayo waa salaada xadiid kalena wuxuu leeyahay waa dhiigga dadka dhiigga ay kala galeen culimadu waxay yihahdeen isma diidana leanna xuquuqdu waa laba ima inuu yahay xaq illah caza wajal wa ima inuu yahay xaqu lcibaad xaqullah marka la marayo waxa ugu horeeya qofka miisaanka loo saaro waa salaada uma bacda dalika soomkii iyo zakadii iyo wixii lamid gadaala ka iman doonaan laakin waxa ugu horeeya xaqa ilahi subxana watacaala miisaanka la saaro waa salaada marka adoomada dhexdooda la kala xugminayo waxa ugu horeeya ee miisaanka la saarayo waa dhiigga qof qof kala dilay hadduu jiro qof dhiig ka daadiyey hadduu jiro qof zulmiyey hadduu jiro markaa kabacdi xuquuqdii kale ayaa imaanaysa marka isma diidana waxa ugu horeeya addoomada loo kala xukminayo dhexdooda waa dhiigag weeyaan walaa yadkulu ljannata ummatun walaa yadkul ma gelayso aljannata jannadii ma gelayso ummatun geli mayso ilaa bacda dukuuli ummatihi ummadda nebiga markay gasho maahay salawatu llahi wasalaamu caleyh xadiiska nebigaana u daliila caleyhi salaatu wasalaam ee uu dhahay annagaa ugu dambayna ummadihii annagaana ugu horeynayno maalinta qiyaamaha annagaa ugu horeynayno leanna waxa jannada ugu horeeya ee gelaya waa nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam mar hadduu isaga gelayana ummaddiisaa la gelaysa nebi walba ummaddiisa horkacaya ummad walba nebigeeda horkacaya nebigeeda hor socda idan waxa ugu horeeya sabaabka gudbo waa ummadda nebi maxamed aleyhi salatu wasalaam isagaana ugu sii horeeya salawaatu llahi wasalaamu caleyh markuu gudbo xawkiisii baa ka dambeeya uma bacda dalik waxaa ka dambeeya jannadii waxa ugu horeeya albaabada loo furna waa nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyo ummadiisa walaa yadkulu ma galo aljannata jannada ma gelayo ummatan ummad ma gelayso ilaa bacda markay gasho kadib ilaa bacda kadib dukuuli ummatihi ummadiisa markay gasho صاaxب اللواء الxمdi نبga عaليه الصلاaةu وسaلاaم لواء الxمdi calaمkii mahadda صاaxibkeedii weeyaan والمقاaم المحmوd صاaحب المقاaم المحmوd صاaxibkii wuxuu u yahay نبga عaليه الصلاaةu وسaلاaم iyo أhل المقاaم المحmوd مقاaمkii la mahadiyey عسى أن يبعثka ربka مقاaما محموdا في sورaة اسrا waa kii rabi ku yihi سubحaanه وتaعالى مقاaم المحmوdna waxaa loola jeedaa wa شhفاacaة النaبiي صلى الله عليه ولي وسلم أول qofka ugu horeeya شhفاaco qaadaya caamka ah ummadan iyada ah kulli ummada oo dhan banaanka markay isugu yimaadaan xashriga waxa ugu horeeya ilaahay u tegaya subxaana watacaala in la kala xugmiyo weydiisanaya waa nebiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh bacda dalika qofka ugu horeeya haddana shafaacada qaadaya waa nebiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuuna u shafaacadiisa waataan soo aragnay ahla alkabaa'ir ummatihi sala allahu alay wasalam ayuu nebiga caleyhi salatu wasalaam u shafeecayaa naarka galay uma bacda dalika ambiyada kalea ku xigiya rususha kale uma bacda dalika muminiinta iyo malaaigta iyo kulli saasay noqonayaan wlmaqaami lmaxmuud saaxibu lmaqaami lmaxmuud maqaamka maxmuudka ahna asbaabaha qofku uu ehel ugu noqonayo waa soo tilmaanay waxaa kamid ah masalan bacda alaadan nabigu wuxu yuri alayh salatu salaam ida adana almuadinu faqulu mila ma yaqulu lmuadin hadduu aadimo kan aadimaya dhaha waxa uu dhahay oo kale ilaa markau dhaho xaya cala salaad xaya cala lfalaax marka iyada waxa lele la xawla walaa quwata illa billah nam فقولوا مثل ما يقول المؤذن لها ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام qofka aniga ilaahay ii weydiista subxaana watacaala wasiilada ilaahay subxaana watacaala wuxuu ehel oga dhigayaa oo u banaanaanaysa qofka isaga shafaacadeeda maalinta qiyaamaha wasiilada iyadaana nebigu waana baray alayhi salatu salam wixii la dhihi lahaa allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxameda alwasilata walfadila wabcahu maqaaman maxmuuda aladi wacadta waxa intaa kasoo haray waxaan dhahnay waa daciif masalan allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati sayidana lafdiga sayida kumaba jiro laa riwaayo saxiixa walaa riwaayo daciifa midna kuma soo aroorin ziyaadada sayid ma soo aroorin maaha in nabiga sayidnimo loo diiday alayh salatu salaam ana sayidu walad aadam buu nabigu yihi sayid buu yahay khalqigo dhan mursaliinto dhan buu sayid u yahay ambiyado dhan buu sayid u yahay waxa ilaahay abuuray buu sayid u yahay subxaana watacaala lakin lafdigan sida nebigana looga soo wariyey kuma jiro salawatu llahi wasalaamu caleyh marka nabiga alayhi salatu salaam wuxuu noo sheegay ayaan ilahay ugu dhawaanayna wuxuusan noo sheegin ilahay uguma dhawaanayno qofka hadduu sayid ku bedelo meesha iyada ah ama sayid kelimada ah ee ziyaadada uu la yimaado aati sayidina muxamed kelimada iyada hadduu la yimaado wuxuu la yimid waxaana sugnayn waxaa kuugu daliila xadiis bara bni caadi xadiis muqira bni shucba wuxuu yihi nabigu wuxuu baray salawaatu llahi wasalaamu aleyh xadis fi saxiix lbukhari wagayrih hadduusan muttafaq caleyhi ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ibaray marka aan seexanayo inaan dhaho oo yani muxuu ahaa marka la seexanayo ducadii ahayd ya xasuusta wajahtu wajhiya liladi fatara samaawaati alarda xaniifa mala allahuma allahuma aslamtu nafsi ilayk wafawdtu amri ilayk waalja'tu dahri ilayk ragbatan ورهبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته أو على بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته marka muqarna shicbi wixii ruwaan dhahay وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وانا من المشركين عفوا دعائي بان اخرين لكن وحنقب بدلي ماشي اهي وبنبيك الذي ارسلته وحنقب بدلي وبرسولك عرفت النبي بحيرير ما يعرف وبنبيك انقب حنيفا اذا بدك نبنا النبي صلى الله عليه وسلم كحيرين نبنا النبي بسيطه وش عليه الصلاه والسلام اسيارته نوعها فسيره شيء واحد فيها لأن النبي الجديد عليه الصلاة والسلام مغير بن شعبة مم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك راغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آه، آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته وبرسولك أيضا كن بدلي بنبيك من الشيعين وفي النبي قال جدي صلوات الله وسلامه عليه تنوى الرمي اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا كلمة دعوة حنريك مصبناه أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وحيكون دليل وكله والدرجة العالية الرفيعة نصر من يظلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد زيادة إلى أنك لا تخلف الميعاد علم ذو ضعيفيا وإن كان بعض العلماء الأحيان حسن ويان مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وعليه هذه الزيادة زيادة حسن سنة كذا حسن لكن الشيخ ناصر الدين الباني رحمة الله تعالى عليه وعليه ما هي وضعيف زيادة يضعف وضعيف وحال المدى انتصرا إن إله لبع عبده سبحانه وتعالى انتصرا إن إله لبع عبده يكفي عن فهي إن زيادة وضعيف انت لا إيمان لها والمقام المحمود له قد قد فاته بعد الآذان حلت له شفاعتي يوم القيامة شفاعة لي إذا أحرى المقول النبي عليه السلام وبنانا لسمان انت قيامها والحوض المورود صاحب الحوض النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه يهي أوكله الحوض حوكي بركي المولود la aroorayay nabiga alayhi salatu wasalaam xawdkaas inuu leeyahay allah qur-aankeena uu sheegay ina acطaynaaka alkawsar fasalli lirabbika wanxar ina shaaniaka wala tara kawsarka marka waxaa waa nahrun wacdaniihi rabbii xadiiskii saxiixa ahaa nahrun wacdaniihi rabbii buu nabiga alayhi salatu wasalaam waa weli ilaahay ii ballan qaaday inuu isiinayo maalinta qiyaamaha ah cadadu aaniyatihi nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam weelasha looga cabaayo waxay leeyihiin cadadu nujuumi samaa xidigaha cirka tiradooda weeyaan xidigaha cirka qaar aan la arkaynin isha arkaynin ayaa jirto qaar aadan waktiga iftiinka arkaynin baa jiro dayaxa markuu joogo laakiin markay budcur tahay mugdi ah cirkana uusan daruur lahayn meel baadiye ah inaad u baxdid cirka kor markaad ufiidisid waa dareemi kartaa intay tiro la egyihiin intay tiro la egyihiin weliba wax weyneeye haddaad qaadatidna wax walbaad arkaysaa tiradaas tiro la eg weeyaan weelasha looga cabeeya darka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa waraabinayana waa nabiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh man shariba nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam laa yadma'u abada qofkii cabo weligiis ma oomayo weligiis ma oomayo marka ahlunaarka inaysan meeshaa shaqo ku lahayn aad ka garanaysaa iyagu waa oomayaan iyagu waa oomayaan markay oomaanna waxaa laga waraabinayaa diigii kulula alla inoo sheegay subxaana wa tacaala ee qur-aanka meelo badan lagu tilmaamay marka ahlunaarka inaysan darkaba imaanaynin nabiga wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam qoraa imaanaysa markay usoo dhawaadaan ayaa sida neefka baalida ah ama xoolo waraabsanaya meeshiina biyo ku shubtay darkii oy kuugu jiraan xoolahaaga keliyana ay ka cabayeen neef baali ah hadduu yimaado ushaad ku dhufanaysaa waad leexinaysaa waana cayrinaysaa sidaasi la eg ba ayana loo cayrinaya iyagoonan imaninba meeshii biyaha banaanka laga cayrinaya malaa'igtii baa cayrinaysa markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam waxaan leeyahay rabbi ummatii ummatii laana nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu ku garanayaa غر المحجلين من آثار الوضوء في الحديث التلقيني غر المحجلين بمعنى وجيهين وعدعديين أفرت أدلنا وعدهين من آثار الوضوء ويشد ضرطيرة ومدن إذا على مدى فالوية قانا ربي أمتي أمتي حال لها يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام إن ما لا تدري ما أحدث بعدك ما تقال روحي قلاشا لي مادين يعني من البدع هي لي مادين وحي لي مادين واه تغيير الدين حصل في سيري دوريين دينتي waxay la yimaadeen khuraafaad ah inaka laa tadri ma axdathu bacdak qofka marka idan khuraafaadka iyo waxaas uu ku sugan yahay rabbi ugu dhawaanayo maalinta qiyaamaha sabab waxay unoqonayaan in darka nabiga laga cayiniyo salawaatu llahi wasalaamu caleyh walciyaadu billah inaka laa tadri ma axdathu bacdak nabigu wuxuu yihi waxaan dhahayaa fasuxqan fasuxqan fasuxqa halaag baa usugnaaday halaagaa usugnaaday halaagaa usugnaaday saasaan dhahayaa bu nabigu alayhi salatu wasalaam waalxawmi lmawruud xadiiska kusoo aroortay xawlkana lixdan kor bay u dhaafeen lixdan iyo lix kor bay u dhaafeen waa mutawaatir can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam qofkii beeniyo sahel wuxuu yahay inaan ilaahay ka waraabinin qolooyin firqa baalla muctaziladii iyo qolooyin la mid ah ayaa beeniyey qolooyinkii iyagu caqligooda ka hormarin jiray nusuusta qolooyinkaa wuxuu yidhahdeen suurtagal ma aha ambiyada kale ma leeyihiin xawl mise ma laha wax daliil ahoo sax ahoo qaaica oo kusoo arooray ma hayno ilaa bacd alasaniid oo iyaguna mursal ah daciif ah macnaha culamada qaar ay raacdeen bimajmuuci turuq waxay kutusinaysaa in laga qaadan karo ambiyada kale inay leeyihiin xawl laakiin daliil sax oo qaaic ah oo kusoo arooray lama hayo inay leeyihiin iyaguna laakiin nabigeena calayhi salaatu salaam mal maanic in ilahay khaas u siiyey isagii ummadiisaba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh والحوض المورود وهو نبينا إمام النبيين أنبياء ضمه إمام يعي وخطيبهم كوها الله ويان خطيب كوضع وصاحب شفاعتهم شفاعة صاحب كيسي ويان أمته أمة جيس النبي عليه الصلاة والسلام إن تصديه وأي هي أنبياء الإمام هو يهي الدنيا الإمام أقول غريب آخر إنسان بالجاري هذه كان الإسراء والمعراج حديث البخاري ومسلم غير في تنور الأيام نبي وسير عليه الصلاة والسلام مركي إلهي تسوق من بيت ال... حرم إلى بيت إلى المسجد الأقصى إلى الحرم الأقصى لمدينة لأن حرم معها أقصى حرمين كوا الله مكة هي مدينة أقصى حرم معها سدح حرم وإحنا يراه المجلس تذكر واحد سدح حرم لم المجلس ومكة هي مدينة فقط الحرمين حرم سدح المجرى لكن سدح مساجد وبركة أي أجلة النبي يرى عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرم والمسجد الاقصى صدح ذاك هي اي عباده الله سفر كرام يرسل عباده الله سفر كره مجلسه قبوره مركز سوفيدي حرم لغون مقعابي كره وعلى كيف حرم في شيخين لي حرم شيخين لي حرم شيخين ان الله هي مكتاتنا وخرافه انا جيل لان الهي سبحانه وتعالى ملك ملك وحرمته فيه ولغو مقعابي كره حرم مجلس هذه لغو مقعابي انا وحاير الله المسجد الاقصى allow yiri subxaana watacaala aladii baaraknaa xawlah hareerihiisa o dhan isaga sabab hareerihiisa o dhan ayaa ilahay barakeeyey subxaana watacaala waa tani masjid wudica fi lard masaajidkii labaad adduunkan ilaahay lagu caabudo subxaana watacaala ee la taagay waa masjid alaqsa haddii xaram lagu magacaabayo kaasa ehel noqon lahaa laakin meel lagu magacaabi karo ma jirto markaa meel lagu magacaabi karo oo aan labadaas ahayn ma jirto nabiga alayhi salatu salaam habeenkii masjid alaqsa marka la keenay ay imaam buu noqday wuxuu horkacay ambiyadii kale iyo rusushii kale oo dhan laba ragcadood buu ku tujiyey nabiga alayhi salatu salam meesha ayada laba ragcadood ayuu ku tujiyey wa khatiibuhum kii uu waxa weeyaan u hadlayay wa saaxibu shafaacatihim shafaacadooda saaxibkiisii weeyaan yani laa yashfacuna ila bacda shafaacatihi sala allahu alay wasalam ma shafaaco qaadayaan ilaa markuu nabiga shafaaco qaado maahe ummatuhu ummadiisa nebigu khayru lumam ummadahoo dhan ay u khayr badan yihiin وأصحاaبه umadiisana yaa ugu sii khayr badan وأصحاaبهu أصحاabtiisana khayr أصحاaب الأنبiyاء أنbiya wax la saaxiibo kuwa u khayr badan weeyaan nebiga أصxaabtiisa salawat الlahi وasalaamu عalيh wax أنbiya la saaxiibo kuwii u khayr badan weeyaan عalayهim السلام وأفضل umatihi umadiisa guud ahaan marka la isku soo duduubo أصxaabtaa ugu fadli badan أصxaabtii marka la isku soo darana abubakr صديq baa ugu fadli badan رaضي الlahu taعalى canhu ثuma cmr للفاaruq uma cثmaan zannuuray uma caliyin ilmurtadaa intaasa ugu fadli badan wa afdalu ummatihina abubakr sidiiq abubakr sidiiq magaciis cabdullaahi ibn abi qaxaafa sax miya cabdullahi ibn abi qaxaafa cabdullahi ibn cusmaan ama abubakr ibn sidiiq aabihiisna waxaa lahaa abi qaxaafa waa kunya lakin magaciisa runtaa waa cusmaan cabdullah ibn cusmaan ayaa la dhahaa abu bakr asidiq abu bakrna waa kunya asidiqna waa laqab allah ku magacaabay subxaana watacaala waladi jaa bisidqi wasadq culimada mufasiriinta ay dhaheen waladi jaa bisidqi waa nabiga alayh salat salaam wasadaqana abu bakr asidiq uma cumar ibn lfaaruq cumar bn lkhaaab weeyaan uma cusmaana dinnuurayn cusmaan bna cafaan uma caliya bn abi aalibin ilmurtada bn cami rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam radia allahu tacaala canhum ajmaciin afartaasa ugu khayr badan ummadan iyada afartoodana say u kala horeeyaan bay u kala khayr badan yihiin lima rawaa maxaa kutusinaya abu bakr iyo khayrkiisaba inay ka khayr badan yihiin cabdullahi bni cumar wuxuu warinayay kama fi صaxiixi الbukhaari wagayri radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cumar baa dhahaya kunaa naqulu kunaa waxaan ahayn naqulu kuwa dhaha wاnabiyu sala allahu alayh wali wasalam xayun iyadoo nabigana uu nool yahay ayaa waxaan dhahaynay أبو بكر أي خير بدن ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ وركاس وجاري فيبلغ وجاري ذلك وركاسي النبي صلى الله عليه وسلم أي جاري فلا ينكره من نبو إنكرين مركا محمد عليه سنة وسدح قيبه سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية سنة قولية ووحي النبي عليه الصلاة والسلام وكوها لأمر آه يبكو فري سنة فعليا وحويان وحي النبي فعل أوسنيين صلاة الله والسلام عليه سنة تقريريا وحال لها وحي النبي أركية وسمينيان أما أو مغلية وكوها الليان فأوسا محبكا لهن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عن المنكر منكر راضي كمان أقنع وإنكر لها مركب وردين لها صلوات الله والسلام عليه مركب وحو أو رأى مصيب إنه رالي فيها صلوات الله والسلام عليه sidaa darteed nooc sharciga ka mid ay noqonaysaa waa la qaadanaya laguna camal falaya waa la qaadanaya laguna camal falayaa qofkiina dhaha marka ummadda allah asalaamu calayh waana arki doonaa adilada kusoo aroortay wasaxat riwaaya marka warkaa isaga cabdullahi bni cumar waxa werinaya bukhaari iyo keyrkiisa wasaxat riwaaya sidoo kale waxay riwaayadii ka sax noqotay can caliy bni abi aalib radi allahu tacaala canhu anahu qaala caliy bni abi aalib inuu yiri khayru hadihi lumma waxaa ummadan yadaa u khayr badan bacda nabiyiha sala allahu alayh wasalam nabigeeda gadaashiis waxaa u khayr badan abubakar uma cumar ayaa u khayr badan walow shi'tu haddaan doono samaytu waa magacaabi karaa asaalifata saddexaad waxaana waktigaa isaga ay ahayd waktigii cusmaan uu noolaa marka ma damcin mana doonaynin inuu sheego cusmaan liana cusmaan weli waa xay walxayu laa ya'minu alfitna cabdullah bni mascuuda wuxuu yihi qofkiinii doonaya inuu qof ku daydo ku dayda kuwii dhintay maxaa yeelay faina alxaya laa ya'minu cani ilfitna qofka nool fitna aaminka ma aha aaminka ma aha sidaa darteeda cali bn abi aalib markii la weydiiyey cusmaan markuu dhintay waxaa weydiiyey wiilkiisa xasan moxamed alxanafiya moxamed ibn cali bn abi aalib baa weydiiyey ka waran aabo ummadan iyada ayaa u khayr badan bacda nabiy sal lla ly slam qaala abu bakr wuxuu yihi uma man qaala cusmaan cumar qultu uma man qaala cusmaan qaala cusmaan yaa u khayr badan abubakr yaa ku xigo cumar yaa ku xigo cusmaan waa sheegay lakin cusmaan waktigaa iyadaa waa dhintay saxaabadii oo dhanna itifaaq bay ku yihiin inuu ummadan iyadaa u khayr badan yahay abubakr uma cumar uu ku xigo uma cusmaan uu ku xigo uma cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa uu ku xigo waana sida khilaafadu u kala horeeyeen وصحت الرواية وحق صاروري سحنة النقل عن علي بن أبي طالب أنه قال إني يرى خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بن الصديق ثم عمر ويا ثم هدان دون ولو شئت هدان دمع سميت ومقعالي ترى الثالثة كالسدحات وروي وحل وريا وروى أبو درداء ووري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق ما طلعت الشمس والرحمة وضحن ولا غربت أمنا بحن بعد النبيين أنبياء جلاشور والمرسلين بعد المرسلين مرسلين جلاشور أفضل من كفض لبدن من أبي بكر الصديق أو بكر الصديق من كفض لبدن مجلسه والرحمة وضحن أمنا بحن النبيين تي مرسلين تي كدس وكفض لبدن أبو بكر الصديق وركاتبها ورصحها وأنا عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة صحابة رضوان الله تعالى عليهم لكن حديث كأسجاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل نقول النبي بعض الروايات يقول منكر علماء يكون عادل ابن عدي في كامل يقول الضعفاء وحمسنا في تكجرنين يراه يحيى بن محمد وانا من كذاب علماء يكون عادل ويحرم اذا كنت الامامين يسمون الله ما طلعت الشمس افضل من عمر بن الخطاب وانا لفظ منكر اصلا marka riwaayada iyo riwaayadan midna sax kama noqonin nabiga calayhi salaatu wasalaam laakin waa qowl saxiix ah waa qowl saxiix ah weeyaan wahuwa axaqu khalqi illah wahuwa abu bakr sidiiq axaqu waa midka ugu mudan khalqi illahi ilaahay wuxuu abuuray bilkhilaafati ugu mudan bacda nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga alle gadaashiis lifadlihi maxaa yeelay oo ugu mutay abubakr sidiiq lifadlihi uu leeyahay wasaabikatihi iyo horumarkiisa dad badan uu kaga horreeyey islaamnimada wataqdiimi nabiyi sala allahu alayh ali wasalama lah nebiga oo hormariyey isaga fi salaati salaadii horumariyey cala jamiici asaxaaba radia allahu tacaala canhum saxaabadii oo dhan ka hormariyey bal nebiga calayhi salat slam isagoo sakaraadka ku sugan oo marna miyir da- doorsoomaya oo miyirkiisii daboolmaayo marna soo noqonaya oo xoogaa roonaanaya ayuu wuxuu yihi salaadii mada tukaday maya waa miyir doorsoome cabaar u maqnaa biyaa lagu shubay waa roonaaday nabigu waa weydiiyey alayhi salatu salam salaadii mada tukaday maya ugu dambayntii wuxuu yihi muruu abaabakar falyusalli binnaas war aniga xaaladayda waa sidani abubakar fara dadka ha tujiyo haddii qof ka fadli badan uu jiro nabigu muxuu dhihi waaye hebel salaada dadka ha tujiyo وتقديم النبي نبي هرمري كيسا له هرمري أبو بكر الصديق في الصلاة صلاة كهرمري على جميع الصحابة ونكهرمري جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة صحابة أولا إن يكون كل من على تقديمه سجهر مرنتيسا ومبايعته مم. آه، سقيفة بن سعد مركي يكون كل من صحابة مهاجرينتي أنصارتي خلل يروى سويمي كبعد كل وذا يدا واحد يبقى waxay la mubaayacoodeen abubakr sidiq isagayna hormariyeen xadiiska bukhaari uu warinaya keyrkiisaana u daliila aba allahu wlmu'minuuna ila aba bakrin sidiq nabigu yiri allana waa diidey mu'miniinna waa diideen in la hormariyo ilaa abubakr maaha wax kale sida nabiga sheegayana noqotay salawaatu llahi wasalaamu caleyh waijmaaci saxaabati saxaabada kulankoodii ay ku kulmeen calaa taqdiimihi horumarintiisa wa mubaayacatihi iyo la mubaayacashadiisa walam yakun sal la walam yakun illah kale walam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyujmicahu mid ku kulmiya calaa dalaalati lana xadiidkii nabiga wuxuu ahaa ina allaha maxay ahayd laa tajtamicu ummatii cala dalaal aw ina allaha laa yajmicu ummatii calaa dalaal alle kuma kulminayo ummadayda dalaal iyo baadi ama laa tajtamicu ummatii lafdiga kale la tilmaamay calaa dalaal ummadayda baadi inay isku raacda lagama yaabo culimadu waxay yidhahdeen lafdiga isaga calaa ummatiida waxaa loola jeeda yacni alculamaa culimada inay ku kulmaan dalaal ma dhicin waa dhici kartaa culimadii in qaar ay simbirraxdaan ama gaf ka dhaco laakin kulligooda inay wada gafaan oo khalad ay ku dhacaan culamaa alislaam may macquul maha culamaa alislaam macquul maha ijmaacooda waa macsuum ilahay waa ilaaliye subxaana watacaala walam yakun illaahu ilaahay ma ahaanin liyujmicahum mid ku kulmiya calaa dalaalatin baadi ثم كذب أبو بكر جداشين من بعده جداشين عمر بن أبو فضل بن رضي الله تعالى عنه لفضله باءه وعهد أبي بكر إليه وعهده إيا بلنتي أبي بكر أبو بكر الصديق إليه يسقوا كلا دردارني أبو بكر الصديق مركو سكرات وقصبنا أيا لير أمد المسلمين يا أبو سنيسا عمر يوسف أمد المسلمين تهدان من عمر أنكوضح أبو بكر أهور مريمك لتقديم ثم كذب عثمان أيا كحجة cumar ibn khataab markuu dhimanaya waa la weydiiyey adna yaa oga tegaysaa dadka muslimiinta ah wuxuu yihi haddaan magacaabana qof iga khayr badan baa magacaabay haddaan aamusana qof iga khayr badan baa ka aamusay muxuu ola jeedaa haddaan aamuso qof iga khayr badan baa ka aamusay yani nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ma dhihin hebel baan ummadda muslimiinta oga tegay laakin calaamaadkii nabiga calayhi salatu salaam ishaara waxaa laga qaadanayaa hadduuba imaamnimadii salaada u doortay abubakar imaamnimadii muslimiintana isagaa iskale lanna amiir amiirka muslimiinta isagaa dadka aan tujinayo nabiga isagaa amiir u ahaa muslimiinta isagaana tujin jiray salawatu llahi wasalaamu caleyh sidoo kale abubakar mar haddii salaadiiba nabiga isaga oga tegay isagaa muslimiintiina imaam u noqonaya aba allah walmu'minuuna ilaa aba bakr min asidiiq laakin wuxuu yihi haddii aan magacaabana waxaa magacaabay qof iga khayr badan wuxuu la jeeda abubakr sidiiq inuu isagu magacaabay marka cumar waxay yidhahdeen saxaabadii waxaan ogaanay inuusan nebiga qofna ku doorsanaynin salawatu llahi wasalaamu caleyh macnaha waa maxay jidkii nebiga maray inuu marayo abubakar inuusan raacaynin laakin muxuu sameeyey manzila labada manzilo udhexaysa lix qof oo saxaabadi ah oo ah min alcashara almubashiriina biljanna ayuu isugu yeeray inan fi xayaati abubakarna hore u dhintay abu cubayd camir ibn jaraxna waa dhintay isagiina waa dhintay meeqaa soo haray cashara mubashiriina biljanna meeqaa soo haray abubakr waa dhintay abu cubayd camr bna jarax waktigii cumar u dhintay cumar bna khataabna waa kan sakaraadku hadda dhimanayo cashar mubashiriina biljana meeqaa soo ahay todoba lixda uu la ballanaya io tiriyey marka cabdiraxmaan ibna cawf talxa bna cubayd illah zubayr bna alcawaam cali bna abi talib cuثman bna cafan سعيد بن زيد بن ع... سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هي أو سعد بن أبي وقاص سعيد kuma jiro sacad waa ku jiranayaa muxuu uga tegay saciid cashar mubashiriina biljanna wey bal isaga xitaa islaamiyada ugu horreeyay cumar laana waa ibn cami ibn cami cumar ibn khataab weeyaan walaakin fatima binti khataabna waa qabaa in adeerna waa leeyahay walaagiisna waa qabaa wuxuu yihi saciid iyo raado lixdiina kale idinka ahli shura ah qof allaala qofkaad u aragtaan talada muslimiinta inuu qabto idinka iska dhex doorta lan ahlu lxalli walcaqdi iyaga ah culimadii saxaabada waa iyaga casharu mubashiriina waa iyaga iyagii uu marka yidhi dhexdiina iska doorta hadday iyaga isku raacaan saciid ibnu zayd ibni camr ibn nufayl oonan ka mid ahayn waa noqonaysaa qof kale hadday doortaanna waa noqonaysaa uma cusmaan ibni cafaan baa ku xiga radia allahu tacaala canh litaqdiimi ahli shura lah litaqdiimi horumarinta ahli shura dadkii lala ahlulmashhuura weeyaan dadkii go-aanka gaarayay lahu isaga ay horumariyeen cusmaan ibni cafaan uma waxaa ku xiga cali ibni abi aalib radi allahu tacaala canh lifadlihi iyo waijmaaci kulanka cusmaan ibni cafaan kama dardaarmin laanna markiiba waa si mindida lagu dhuftay uu dhintayba walifadlihi iyo waijmaaci kulankii ahla casrihi calayhi isaga ay ku kulmeen laiskuma khilaafin isagana imaaradiisii saxaabadii isaga ay hormariyeen radia allahu tacala canhu arda wa haulaai kuwaas alkhulafaa arashiduuna weeyaan almahdiyuun aladiina waa kuwa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalama fiihim iyaga markuu ka hadlayay uu yihi calaykum bisunatii wasunat lkhulafaa arashidiina almahdiyiina min bacdi cabduu calayha binnawaadi calaykum korkiina waxaa ahaatay bisunatii sunadayda wasunati lkhulafaa khulafadii sunadooda ayaa korkiina ahaatay alraashidiina almurshidiin manaa almahdiyiina hanuun hanuunsanaa min bacdi aniga gadaalkayga yaa loola jeeda abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali cabduu calayha cabduu ku dhaga calayha sunada ayada ah binawaajidi goos dambe ku dhajiya macnaha gooskaaba ku qabo waxaa loola jeedaa sunno meel taaloo ilkaha lagu qabanayo ma jirte camalkeeda ku dhag weeyaan qabo ku faracdayn yaanan kaa baxsanin وqاla slى الlه عalيه وali وasلم wuxuu yihi alkhilaafaةu khilaafadii min bacdi aniga gadaalkay ثaلaaثuuna sana weeyaan fakana aakhiruha waxa ugu dambeeyey afartooda caliي bn abi طalib laakin soddonkii sana muunan xirine waxaa soddonkii sana xiray oo dhameeyey mucaawiya miya xasan bn cali bn abi طalib lana waxaa dhinayd lix bilood meeqaa soo dhamaaday labaatan iyo sagaal sano iyo afar bilood mise lix bilood labaatan iyo sagaaltan iyo lix bilood intaasay ku xirantay afartoodii lix biloodaa dhinayd waxaa dhamaystiray xasan ibn cali ibn abi aalib waa khaliifkii shanaad wey markiso waa khaliifkii shanaad ee nabigu yihi alayhi salaatu salaam ilahay wuxuu ku islaaxinayaa bayna fi'atayni cadiimayni min ummati laba fi oo waaweyn oo ummadayda ayaa ilahay ku islaaxinaya wiilkan isaga ah waa xasan ibn cali ibn abi aalib lixdaa bilood markay dhamaatay ilaahay waa ku islaaxiyey subxaana watacaala isagaa ka tanaasulay maamulkii mucaawiya ayuuna u dhiibay ونشهd waxaan qirina للcشhرaةi tobankii بالجنaةi looga markhaati kacay anagana ooga markhaati kacaynaa kamaa shahida sida ooga markhaati kacay lahum iyaga النabiyu salى الlahu عalيه وasلم faqaala نabigu wuxuu yihi abu bakr في الجنة وcmr في الجنة وcثman في الجنة وعaliي في الجنة وطلحة في الجنة وزbayr في الجنة وسعد في الجنة وسعيid في الجنة وcabدالرحمن بن cوف في الجنة وabu cubayd cmr بن جراح في الجنة abu bakrna صdiq fi اljanة وcmar fi اljanة وcثmaan بn cafan fi اljanة وعaliي bn abi طalib fi اljanة وطalxaةa bn cubayd الlah fi اljanة وzubayr fi اljanة وsacd fi اljanة وسacيid fi اljanة sacيid ibn zayd bn cmr nufayl وcabdالرحman bn cawf fi اljanة وabu cubaydata camir bn jiraح fi اljanة tobankaas weeyaan وkul man warka tobankaa iyo وkul man mid allaaliyo midkii shahida lahu nabiga oga markhaati kacay annabiyu sala allahu alay slam biljannati shahidnaa lahu biha annagana oga markhaati kacinaa jannada ka qawlihi nabigu uu yihi oo kale alxasanu walxuseyn sayidaa shabaabi ahli ljanna xasan iyo xuseynba waa sayidaa labada sayid weeyaan shabaabi ahli ljannati dhalinyarada ahli jannada iyagaa sayid u ah dhalinyarada jannada gasha waxaa sayid u noqonaya horkacaya xasan iyo xuseyn odayaashiina waxaa horkacaya xadiis kale nabiga ku yihi waayo abubakr iyo cumar abubakr wa cumar sayida kuhuli ahli ljanna abubakr iyo cumarna waa sayida kuhuli ahli ljanna odayaasha sayidkoodii weeyaan buu nabigu alayhi salatu salam inta odayaasha ahna abubakr iyo cumar baa horkacaya sidaasa loola jeedaa وقوله صلى الله عليه وسلم أكير لثابت بن قيس بن الشماس كلا بهجري ويان إنه من أهل الجنة ثابت بن قيس بن الشماس وأهل الجنة بن هجري وكل ما أنه صوت كي من وحياعي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مركي سودتي ثابت بن قيس بن الشماس وحاها جهورية صوت من عدوي وعدتي ذولي بكرقات هذا هذا الذي تمركوا هلية النبي قال الله اللي حدوثا له اللي من بقى قرقات قال لنا وحليعي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط يعني خشية أن تحبط أعمالكم إذنكم كعب سنة هذا صافي يشان أن تحبط أعمالكم عمل في من برو وأنتم لا تشعرون إذنكم إسؤولين إذنكم إسؤولين من قواد أنت عليه الصلاة والسلام أنت قروا الله عليه الصلاة والسلام ما يهداب نتاجد في تجد سبولي وتأذب إن لقى أذابت النبي عليه الصلاة والسلام لأن قبر كثيرة جبتها مساجد كثيرة جبتها لابد إن من هذا القرى قادم إن الآن ترتيب هذا غير ليسر إن خطابة وحقوق في مساجد كل غن عربيين وقرى قيقيمية خسير إيوير وأي والله وير لغن غريب إن يجيب وغادي مقالة دقنتي ما يمد دقن بادية مكمنة هذا المقالة دقنان يجي ما دنكراع الهابي وما أعرف كان بيقول النبي إيه هلكن صلوات الله وسلام على قبر الجيسية كذا ابتدأ نعم سافع لدونية لكن ما انتم مسلمين سوى واحد معنا نعم قبري بعديه يعني سجل اياه سي الهي ابي سبحانه وتعالى دبي مكسو قادم اجري من كسو قادم بعد عيش مرة تعرفه سيو قصو جيري وباب هنا يحل ميلا markii aayaddaa soo degatay saabit ibn qays ibn shimaas dulgiisa hoos ka xirtay wuxuu yihi qofka loola jeeda an taxbata acmaalakum antum laa tashcuruun waa aniga camalkaygiina waa buray لأن إلهي يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عمل كيهنا وابوري هلال بأيس بن عظمك ويسكؤوا إيه نرجع وهي عليه الصلاة والسلام مالي يلبني يتدعي ورمح أقول عتاد من قيس من الشمال فحاول أوحي أن أنا توبانين قولي جيبا يتجان ورمح أقول عي نجو عندي إن الجزيتين عروشي من الصورتين يسكؤوا ينيو حاقوا قول عي ورمية أن أرضي لله في سودجي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال لي أي camalkaygii waa buray buu yidhi jihaadii maca nabiyi sala allahu alayh wasalam iyo maalmihii nebigu la soo qaybsado wax o dhan waa buray khalaas saxaabadii waa yimaadeen nebigay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam aayadda soo degatay laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacd an taxbata acmaalakum waantum laa tashcuruun wuxuu yihi aniga kuwaas inaan kamid ahay baan ka baqanayaa camalkaygiina uu buray sidaa darteed waa oynayaa bay yidhahdeen maalintii aayaddaa soo degatay ilaa yawmina hada yaa rasuul allah النبي وحير عليه الصلاة والسلام لا إنه من أهل الجنة ما يا يسايع ورك إذا داية إنه من أهل الجنة أهل الجنة وهي النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي أبو بشاري صلى الله والسلام عليه وحال لم يدا نيكي الأورنجري عكاشة بن محصن وحال لم يدا محال لم يدا قبلي مدوبي يا يا رسول الله إني أسرع يدعي رسول الله الله إني إلهي عافية النبي عليه الصلاة والسلام يشيتي دعوت الله عز وجل يشفيك هذا دونك جلائي من كبري له وقعاتنا وإن شئت صبرت فلك الجنة وصبري فجنة أن لا يضعي فقاسي وحيت الله صبر يا جنة أخرى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كذا جنتي كجي تسحاول وحي لي جيران قف تابعيدي كل جيران من دوني فإن لك الخف موكم صعنا يا أهل الجنة آه امرأة هذه الامرأة السوداء انظر هذه الامرأة السوداء سيري هويني إذا مدو هي من أهل الجنة لأن النبي قال الشيء عليه الصلاة والسلام وهكذا إن الله لي يمكن النبي وعمر خاتك مثل بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة أحاديث صحيحة يا كتمين ولا, ولا نجد لكن وحي أنت عكفت على الشيء ولا نجد أحاديث أنت قصة على وقت وحنا نهي ولا نجد أبين لأحد قف من أهل القبلة أبين منه مدهن بجنة بوغليا ولا نار أما النار بوغليا qof ahlul qibla maxaa loola jeedaa qof musalli ah ee tukanaya qof aanan tukanaynin isaga iyo rabbi bay ka dhaxaysaa islaamnimana sheeganaya maa salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusallin taasaa haysata war maxaa saqare idin geliyey naarta ah qaaluu lam nakun min almusallin ma tukanaynin warka ugu horeeya sheegaan inaysan salaad tukan jirin wayaan qofkaan musalli ahayn inuu naar gelaya ayadaasa u daliila waxaa kaloo u daliila xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر مكو واريا مثل كما واريا وباب كلي ما ربي جنة نار في كلي محافة إيه ليه barbaaduu naar galay ayib marka marka la leeyahay walaa najzi uma goynayno liaxadin qof min ahli lqiblati ah qof dadka qiblada u jeestay ee tukaday bijannatin janno uma goynayno ma dhahine hebel walow min culamaai lkibaarba ha ahaade bijannatin buu gelaya walaa naarin haba dhib badnaado muslimiintana ha laayo naar buu gelaya hebel waa ahlu naar taas ma dhihi karno annaga shaqo kuma lihin annaga maxaa naloo abuuray inaan dadka dhahno jannihii naar bay gelayaan mise waxaa naloo abuuray inaan alla caabudno wax walba shaqay leeyihin shaqadaadu taama ahayn lagu abuuray shaqadaadu taama ahayn ilaa man oga markhaati kicnayno ma goynayno ilaa man qof mooye jazama lahu u gooyey an araa rasuulu sala allahu alayh wali wasalam lakinaa se anagu narjuu waa u rajaynaynaa lilmuxsini qofka wanaaga la yimi insha allah janna u rajaynaynaa iyo khayr iyo wanaag baan u rajaynaynaa baan leenahay wanakaafu waa u cabsanaynaa cala lmusi kan xumaanta la yimidna waa u cabsanaynaa oo naar baan oga cabsanaynaa qofka khaatimada xun ku dhintay walciyaadu billah naar baan oga baqanaynaa walaa nukafiru ma gaalaysiinayno axadan qof min ahli lqiblati dadka qiblada u jeestay bidambin oo la yimid darteeda wax uu xaday ama qof uu dilay ama waxyaabo lamid ah uma gaalaysiinayno xaashaa liana kufrigu qofka lagu xukumaa waa arrin weyn waa mas'alo weyn mas'alo sahlan ma ah ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون marka waa inuu isugu yeer ma magacyada noocaas oo kale wax fiican ma kul ismi xumaan ku tusinaya in la isugu yeero ma banaana sidaa darteed baa nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam qofka hadduu ku yihahdo walaalkii yaa kaafir yaa munaafiq hadduu dhaho imaa isaga ah wa imaa kan uu ku sheegaya ah wax ka dhexeeya mala hadduusan qofku ahayn adiga kugu soo laabanaysaa laabudda adiga ah waxaa lamid ah wax walba oo maqaamkaa iyo martabadaa leh ma banaana qofka muslimka inaa ku tirahdid ilaa inay waadix tahay wixii oy caddahay oo kaafir uu yahay alla beeniyey subxaana wa tacaala markaa waa dhahaya yaa kaafir inuu faasiq yahay oo caddahay oo camal fisqi ula yimid waxaa la timid camal fisqi baa laleeyahay laakin yaa faasiq in loogu naadiyo maya ma banaana ma banaano qof muslim oo caasilnimo ka dhacday in yaa faasiq la yiraahdo ma banaano lakin camal fisqi buu la yimid waa ka duwanta yani waa qofka lagu fisqi siiyo ayuu la yimid camalkaasi waa camal fisqi ah waa gooni weeyaan iyo markaad leedahay hebel waa faasiq lama keliyin ma banaano arrinta iyada ah walaa tanaabazuu bilalqaab saasuu soo gelayaa walaa tanaabazuu bilalqaab ayuu soo gelayaa walaa nukafiru magaalaysiinayna axadan qof oo min ahli lqiblati a bidanbin walaa nukrijuhu ka saari mayno can ilislaamna islaamnimadii kama saarayno bicamalin uu la yimid darteeda ogama saarayno islaamkii uma dhahayno islaamba ma ahidba leanna maxaa yeelay sidaa iyo sidaasaa yeeshay camalkaasaa la timid maanta haddii la yidhaahdo ka waran wulaadii iyo dadkii xukunka hayay waa kufaar liana yaxkumuuna bigayri lislaam qofkii iyaga maamul uqabtay waa kaafir lianahu radiya xukmuh iyagii buu xukunkoodii raalli ku noqday qofkii iyaga kusii hoosnoodo ilaa dadkii masalan dawladaha ummadaasi u tilmiyeen iyagana waa kufaar liana xaakimkooda kaafir ay hoos joogaan wuxuu dhan marka waaba kufr idan adiga mooye inta kale waa kufaar marka qofka hadduu sidaa yiraahdo waxaan leenahay ambiyada allana marka kufaar bay ahaayeen maya hadduu yirahdo maxaa daliil u ah leanna rasuulka alayhi sala salam quraysh buu ku dhex noolaa quraysh maa kitaabka ilahi wax ku xukminaysa maya kufaar bay ahaayeen allah qur-aanka inoogu sheegay in badan marka qofkan miskiinka maxaa u gaalaysiinaysaa adiga wailaa kelimada adig kugu soo laabanaysaa ma banaana qof in la yidhaahdo kafir ma banaana waa kelima khabiis ah qofka carabkiisa inuu ka ilaashadana mudan cidaan ehel u ahayn in lagu dhahana waa khatar cadiim waa khatar cadiima kufriga marka lagu degdegayo wax sahlan maaha xaq uma laha qofka caadiga ah culamada waaweyn kibaar alculamaa ba xaq u leh qofka lagu xukminayo ee go-aanka gaari karo waa iyaga culamada islaamka lakin inagu xaq uma lihin inaan qofka dhahna kaafir weeyaan xaq uma lihin ilaa qof yani aan islaam baba ahayn marka hore mooyaane walaa nukrijuu ka saari mayno can alislaami ogama saarayno bicamalin wanaraa waxaan aragnaa alxaja in lala xajiyo waljihaad la dabagalo dagaalkii maadiin iyaguna inay yihiin kuwa tegaya maca taacati iyadoo la ateecayo kulli imaamin imaam walba qofkasta madaxweyne noqdo in la ateecayo oo la dabagelayo oo lagu daba tukanayo baran qof wanaagsan oo baari ah ha noqdo ilaahay baari u ah baran kaana qof ilaahay baari u ah ha ahaado aw faajiran mid ilaahay ku caasiyey ha ahaado intuu dadka muslimiinta salaada tujinaya waa lagu daba tukanaya hadduu xajkii aado oo dadka muslimiinta yirahdo hogaamiyaan idin ahay waa laga qaadanaya hadduu qof soo diro oo yirahdo qofkaas iga wakiila waa la yeelaya warkiisa wahaakada hadduusan muslimba ahayn ba ka waran dadka muslimiinta ma u taliyo madaxweynihii muslimiinta u talinayay waa kaafirba ka soo qaata ma banaanta in lala dagaalamo haddaan awood u leenahay inaan ka qaadno qof muslim oo u liibno oo sax ah oo fiican waa golinayda waa la yeelayaa haddii laga qaadi karayo oo laga faramaroojin karayo inay kala warmeel jiro awoodna uusan lahayn laakiin ka waran isagii baaba ciidamado dhan u taliya maalintaad ku baxdidna xabad buu kugu dhufanaya marka iyadaa sidna in la dhex dhigo dadka muslimiinta ah dhiigoodana sidaa lagu baneeyo xaaraam weeyaan xaaraam qatcan ah weeyaan in lagu baxo ma banaana waliajli dalika culimadu waxay ihahdeen min alxikma waxaa kamid ah dadka sidaas in faraha laga qaado dadka sidaas in faraha laga qaado wailaa qowlada ka dhalanaysa toban sanaan ku dhex jirnay waxaadna maca kullihim baran kaana aw faajiran wasalaatu ljumcati salaadii jumcada ahaydna khalfahum dagaashooda in lagu tukadaa jaa-izatun weeyaan qaala anas bnu malik wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alay wasalama salaatun saddex min asli liimaan iimaanka asalkiisii weeyaan maxay yihiin alkufu ka hari can man qaala qofkii yiri in laga haro laa ilaha ila allah qofka hadduu dhahay in faraha laga qaado walaa nukafir sidoo kale inaanan gaalaysiinin walaa nukafiruhu qofka laa ilaha ila allah yiri lama gaalaysiin karo bidambin dambi laguma gaalaysiin karo walaa nukhriju kama saari karno sidoo kale min alislaami kama saari karno bicamalin uu la yimi darteeda loogama saari karo waljihaadu maadin jihaadkuna waa soconaya oo waa jiraya wakti uu ku egyahay ma jirto mundu bacatani illaahu maalintii ilahay aniga isoo saaray xataa yuqaatila ilaa an yuqaatila riwaayad kala dhehaysay ilaa iyo ay kala dagaalanto aakhira ummati ummadeyda kuwa ugu dambeeya addijaal ay kala dagaalamaan leanna mar hadduu dijaal dhinto oo daabadii soo baxdo nebi ciise khalaas waa markii ugu dambeysay wax mu'miniin muslimiina dhulkan o dhan ba waa dhamaatay waa dhamaatay laa yubtiluhu dagaalka isaga iyo dadka muslimiinta jihaadkii ma baabi'inayo oo ma istaajin karo jawru jaa'irin mid jaa-ir ah jaa-irnimadiisa wacadlu caadilin lama dhahayo hebel oo caadil ama dadkii xukumo waa dhamaaday lama dhahayo hebel oo faasiqa dadka u keliye sidaa darteeda waa istaajinaynaa inta amiir kale aan ka helayno lama dhahayo waliimaanu bilaqdaar tasaddexaadna waa in la rumeeyo qadarka alle subxaana watacaala xadiidkan isagaa rawaahu abu daawuud waxaa kaloo wariyey imam abu cubayd alqasim ibn salam fi kitaab liman buu ku warinaya lakin kila isnaadayn daciif weeyaan la yaصix can nabiy sala اllah alay wasalam liana fi isnaadihi nubshata ninkii la oran jiray aw nubaysha ayaa ku jira nin la yiraahdo ibna yazid waana majhuul kula turuq majhuul weeyaan daciif ah sidaa darteeda sax ma noqonin wallahu subxaanaه wataala aclam